فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal أبرى به كالفتا ولا ألهاك عنه أنيق روضان aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت waa saddexda bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah qaybta labaad qisada musaafir lunsanaa oo waddadii hanuunka afka saaray waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan xalqada shan iyo labaatanaad ee taxanaha qasasun min ataariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka أسته وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
waa hagaag aan ku horeyna qodobka ugu horeeya ee barnaamijka intiinii nala socotay toddobaadkii hore waxaan baahinay qaybta koowaad qisada musaafir lunsanaa oo waddadii hanuunka afka saaray stephen waa maxbuus ku jiray gacanta mujaahidiinta alqaacida in ka badan shan sano ugu dambeynna waxa uu qaatay diinta islaamka haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad ee qisadan
معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات nolosha ka jirta xabsiga maarso sanadkii labada kun labiyo tobanka dowladda maali talada ayaa laga tuuray isla xilligaas kooxaha tawaariikhda waxay la wareegeen magaalooyin dhaca waqooyiga balse jamaacaadka jihaadiga oo ay ku jirto alqaacida ayaa iyagana kala wareegay gacan ku-haynta magaalooyinkaas fowdada iyo isku dhexyaaca dartii waxaa jarmay xiriirka ragga wax afduubtay qoyska stephenna waxay ku qasbanaadeen inay sugaan muddo taas oo sababtay in bilo xiriir ah wax war ah laga waayo lahaystayaasha bishii julaay muuqaal ayaa lagu baahiyey youtube-ka waxaana ka soo muuqday stephen iyo johan oo leh gardhaadheer mid walibana gacanta ku haysto warqad a4 ah waxaa gadaal ka taagan afar ruux oo wejiyada u duuban aadna u hubaysan wuxuu stephen videoga ku dhex leeyahay waxaan maanta guddoomiyey fariin iiga timid waddankayga waan wanaagsanahay waxayna noola dhaqmayaan qaab wanaagsan waxaa fariinta soo qoray ehelkiisa balse fursad uma helin inuu akhriyo waa laga qaaday kadib markii kaamirooyinka la damiyey wuxuu leeyahay stephen waxaan dareemay inaan been ka hor sheegay kaamirada lahaystayaashu waxay soo duubeen shan iyo toban filim balse qayb yar unbaa soo gaaray caalamka wuxuu leeyahay stephen mid ayaa noo imaanaya kaas oo nooga sheekaynaya siday wadahadalladu u socdaan wuxuu naga codsanayaa inaan weydiisano dad cayiman taageero iyo inaan u mahad celinno kuwo kale stephen wuxuu go-aan ku qaatay inuu xiriir wanaagsan la yeesho kuwa haysta wuxuu leeyahay inkastoo ay maan jireen haddana bixi jireen oo qaarkoodna ay dhimanayeen kuwo kalena lasoo askaraynayo haddana intooda badan marar badan ayaan arki jiray waa mid ka mid a asbaabihii ku keenay stephen inuu qaato diinta islaamka kadib lix bilood markii ay kasoo wareegatay afduubkiisa waxaan go'aansaday inaan saxraha geli doonin anigoo sugan haddana ka soo baxo anigoo burbursan oo necab dadka waxaan ahaa krishtan qisas badan oo islaamka ku jirtana waxaa laga helaa nasaarada diinta ayaa xisilooni igu siisay saxraha sidaas ayuu leeyahay stephen sajaag iyo johan ayaa sidoo kale qaatay diinta islaamka dhammaantoodana waxay dareemeen markii ay islaameen kadib inay wanaagsanaatay tacaamulka ay kala kulmayeen mujaahidiinta waxay si wada jira wax ula cunayeen ulana tukanayeen ragga soo afduubay waxaana la baray erayo carabi oo fasiix ah si ay u fahmaan qur-aanka kariimka inta badan waxaan ku baran jirnay tilmaamaha iyo anigoo xifdinaya kelimaadka waxaana shax sawir ah lagu samayn jiray bacaadka sidaas ayuu leeyahay stephen markii uu islaamay kadib waxaa stephen loo ogolaaday inuu akhriyo fariinta uga timid qoyskiisa wuxuu leeyahay stephen arrintaas waxay ahayd mid nafta xiise gelisa waxay ii sheegtay xaaskayga inay ka qayb gashay xaflad aroos isla markaanay juhdi weliba ku bixin doonaan sidii loo sii dayn lahaa januari labada kun saddex iyo tobanka ciidamada faransiiska ayaa soo galay maali iyagoo ka jawaabaya baaqa madaxweynaha dalkaas waxayna si dhaqsi ah ula wareegeen magaalooyinka gaaw iyo tambaktu tani waxay ahayd saacadihii ugu madoobaa uu stephen ogaaday inaan la sii dayn doonin wuxuu ogaaday in dowlado yar ay ogol yihiin in wadahadal lala galo alqaacida iyagoo ciidamada reer galbeedka kula dagaalamaya maali ma jirin cid lacag bixinaysa sababtoo ah waa lacag la siinayo mujaahidiinta hadda lahaystayaashu toddobaad weliba way guuraan johanna wuxuu isku dayayaa inuu baxsado wuxuu leeyahay stephen waxaan u maleeyey inuu waalan yahay ma fahmin africa iyo masaafada sugaysa maalintii labaadna way soo celiyeen stephen iyo sajaag waxaa lagu eedeeyey inay wax la ogaayeen johan inkastoo ay inkireen inay wax ka ogaayeen haddana saddexdooda waxaa laga qaaday alaabihii shakhsi ahaan ay u haysteen oo uu ku jiro qaamuus faransiis ah waraaqo uga yimid ehladooda iyo qalab caadi ah waan xanaaqay sababtoo ah johan ayaa ah qofka keliya ee alaabtiisa soo ceshtay sanad kadib sajaag oo laga waday stephen iyo johan sabab la-aan wuxuu leeyahay stephen qof ayaa teendhada aan fadhiyey noogu soo galay wuxuuna ka codsaday sajaag inuu soo qaato boorsadiisa ragga ilaalinayay maxaabiista ma caddeynin halka loo waday sajaag iyaguna waxay istuseen in weli uu ku sugan yahay maali stephen wuu diidi jiray inuu rumaysto wararka ku saabsan in mar dhow la sii dayn doono oo ay u sheegi jireen ilaalada xabsiga wuxuu leeyahay farxad ayaad dareemaysaa kadibna waxaad ogaanaysaa in arrin un ay beddeshay jawiga markii hore waxaan ku fikri jiray inaan ka qayb galo dabaaldegga dhalashada hooyaday fikraddaas waxay isku beddeshay inaan shan sano kadib tago gurigayga ma awoodin in arrimuhu iga dhaadhacaan maalinba maalinta ka dambaysa ama bilba bisha ka dambaysa ayuu leeyahay stephen stephen wuxuu ka cabsi qabay in qoyskiisu ay iska hilmaamaan xaaskiisana ay nin kala guursato waxaan wanaag u rajaynayay kathriin waxaan ku dhoweyn inaan carruur dhalno halkaas ayay rajada ku xirnayd sidaas ayuu leeyahay stephen wuxuu intaa ku darayaa ma doonaynin inaan nolosheeda xayiro waxaan go'aansaday inaan ku raali noqdo haddii nin kale uu meesha soo galo waxaan aad u rumaysnaa in arrintaas ay dhacayso iska caabinta waxay katharine oo hadda degan johannesburg ku dadaali jirtay inay sidii uu ku ogaa ninkeeda ay sii ahaato waxay leedahay waxaan bilaabay shaqada ah inaan ilmaha aan hadrin ka saacido hadalka arrintaasna waxay iga saaciday inaan in badan mashquul noqdo oo aan barto qoysas wanaagsan waxay intaa ku daraysaa waxaan haystay qayb yar oo rajo ah inkastoo xaaladdu ay xumayd isla wakhtiyadaas aabbaha stephen wuxuu isku dayay in wadahadallada lagu sii daynayo wiilkiisa ay sii socdaan wuxuu isku dayay inuu helo qof dhankiisa wadahadalka ka gala oo ka madax bannaan dowladda isagoo raadinta arrinkaas ku jira ayuu marar badan khaladaad ku dhacay wuxuuna hanti badan siiyey rag isugu sheegay inay awood ballaaran leeyihiin balse sidaasi ma ahayn mid ayaa wuxuu sheegtay inuu garanayo qof ka tirsan bisha cas kaas oo wiilkeena la hadlay balse wuxuu doonayaa hanti badan waxaan uga jawaabay inaan lacago badan bixinayo haddii ay ii sheegaan magaca eyga uu lahaa wiilkayga arrintan ayaan ku carqaladeeyey culeysna ku soo rogtay ayuu leeyahay stephen aabihiisa malcolm wuxuu bartay hay-ad samafal oo lagu magacaabo hibatulwaahibiin hay-addan waxay ku guulaysatay in alqaacidada yemen ay wadahadal la gasho soo nadayso muwaadin koonfur afrikaan ah oo lagu magacaabo yulandi korki wuxuu malcolm xiriir dhow la yeeshay doctor imtiyaaz sulaymaan isagoo wakiilka ah wiilkiisa sulaymaan ayaa ogolaaday inuu saacido waxaana fashilmay wadahadalkii koowaad oo loo maray xafiiska hay-adda ee muritaaniya wuxuuna aabbaha stephen dareemay naxariis markii alqaacida ay baahisay filim muujinaya inuu nool yahay stephen bishii juun sanadkii labada kun shan iyo tobanka waxaan filimka ka fahmay in kuwa haysta wiilkayga ay wadahadal doonayaan ayuu leeyahay malcolm wuxuu idaacad koonfur afrika ku taalla ka sheegay inuu doonayo qof kasta oo maali ka soo jeeda oo awooda inuu wadahadal la galo alqaacida waxaa baaqa malcolm ajiibay nin ka soo jeeda maali oo lagu magacaabo moxamed ehi diko maali ayuuna aaday bilo kadib isbuuc gudihiisa mid ayaa la soo xiriiray diko oo yidhi waxaan gargaraacay albaabka saxan waa arrin qaadanaysa wakhti waxaana la adeegsanayaa fariimo gacanta lagu qoray ee ma ahan teleefon ama email ayuu leeyahay imtiyaaz sulaymaan nofembar labada kun shan iyo tobanka wuxuu stephen ka soo muuqday filim isagoo uga mahad celinaya hay-adda hibatulwaahibiin dadaalka ay ku bixinayso sidii loo sii dayn lahaa wuxuu stephen muuqaalka ku dhex yidhi xaaskayga iyo ahalkayga waxaan u sheegayaa inaan wanaagsanahay idinkana waxaan idiin rajaynayaa inaad sidaas tihiin ogaadana inaan mar dhow idin arki doono waxaan rumaysanahay inay jirto hay-ad saldhiggeedu yahay koonfur africa oo u sacyinaysa in la isii daayo markii uu muuqaalka cusub soo baxay kadib wuxuu suleymaan qaaday olole cusub isagoona xoolo u iibiyey dadka degan meelaha ku dhow fariisimiyaasha alqaacida ee maali waxay jamciyaddu xoolo badan u iibisay dadka deegaanka iyadoona u qaybisay raashiin celal biyood ayay noqoday ugu dambayntiina odayaasha dhaqanka ayaa go'aansaday inay alqaacida kala hadlaan siidaysmada maxaabiista balse mar kale wadahadalladaas way fashilmeen wuxuu maalkalom sii waday halgankiisa uu ku doonayay inuu kusoo daayo wiilkiisa dhanka kalena uu kula tacaalo xaaskiisa oo la jiftay xanuun kaga dhacay sambabaha oksijiinna lagu xidhay arrintu way adkayd laakiin wax weliba awoodeyda ah ayaan ku bixiyey inaan la tacaalo ayuu leeyahay maalkalom wuxuu maalkalom fariin u diray yacqoob zoma madaxweynaha koonfur africa taas oo uu kaga sheekaynayo dhibka haysta iyo xanuunka xaaskiisa wuxuu leeyahay malcolom waan rumaysanahay inuu akhriyey fariinteyda markaasna uu go'aansaday inay ku dadaalaan sidii loo sii dayn lahaa stephen desembar labada kun lix iyo tobanka waxaa stephen soo gaaray fariin uga timid dowladda koonfur africa wuxuu leeyahay stephen mujaahidiintu aad ayay u saamaysay fariinta timid waxayna rabeen inay ogaadaan waxa ku qoran fariinta waxay soo tabisay in hooyadiisa ay xanuunsan tahay dowladdana waxay alqaacida ka codsatay in la sii daayo stephen si naxariis ah warkaas ah xanuunka hooyada mujaahidiintu wuu saameeyey juun labada kun toddobiyo tobanka waxaa loo sheegay stephen maalin uu soomnaa kadib in johan uusan joogin islamarkaana la sii daayey wuxuu yidhi stephen aad baan u farxay sababtoo ah waxaan ogaaday in wadahadalladu ay isbeddel keeni karaan ayna suuragal tahay in dadka la sii daayo stephen iyo johan ayaa sanad ka hor waxay maqleen ishaacaad sheegaya in sajaag ay sii daayeen ciidamo faransiis ah marka waxay ka dhigan tahay in stephen keligiisa uu markan kusoo horay xabsiga mar dambe waxaa isagana loo sheegay in la sii dayn doono wuxuu leeyahay stephen warkaas ma rumaysan waxaan weydiiyey suurtagalnimada in la isii daayo jawaabtuna waxay noqotay lixdan boqolkiiba maalmo kadib stephen waxaa la geliyey safar saxraha ah laba maalin iyo bar ayuuna socday gaariga ugu dambeyn wuxuu gaariga istaagay waddada macbad oo u dhow magaalada gaaw mar dambe shir jaraa'id oo stephen qabtay wuxuu ku sheegay inuu fiiriyey darawalkii kaasuu ku yidhi hadda waxaa tahay xor waad bixi kartaa wuxuu u maleeyey stephen in darawalka uu la kaftamayo markaas baa wuxuu darawalku yidhi haddii aadan i rumaysanaynin soco oo dhaqaaq oo horay u soco waan fakeray waxaan isidhi arrintu kaftan way ka weyn tahay ayuu sii raaciyey stephen hadalkiisa gaari kale ayaa yimid stephenna gaarigaas ayuu ku wareegay markan ayuu ogaaday inuu xor yahay waxay ahayd laxadaad uusan hilmaami karin oo uusan isticaabi karin sababtoo ah waxaa jira isbeddelo dhowr ah oo dhacay shantii sano iyo barkii lasoo dhaafay ugu dambeyn wuxuu noqday xor sagaal iyo labaatankii julaay sanadkii labada kun toddobiyo tobanka wuxuu stephen kusoo laabtay magaalada johannesburg kadib markii lagu sameeyey baaritaan caafimaad su-aalana la weydiiyey intii uu kusoo jiray safarka ugu soo wajahnaa gurigiisa looma ogolaan inuu la hadlo ehelkiisa wuxuu leeyahay stephen waxaan weydiiyey dadkii ila socday gurigayga miyuu burbursan yahay waxay igu jawaabeen yaa badana miyuusan saxraha lama degaanka ahi qurux badnayn markii uu toban daqiiqo usoo jirsaday gurigiisa ayaa lagu yidhi hooyadaa waxay geriyootay laba bilood ka hor inkastoo uu maalmo xor ahaa haddana xaaskiisa iyo aabihii waxay ogaadeen in la soo daayey saacado ka hor inta aanu guriga imaan waa maxay micnaha ay tahay inaan xusuusto ma waajib bay ugu tahay inaan ilmeeyo markii ugu horraysay anigoo saaran gaariga ayaan arkay aabe indhahaygana waxaa buuxiyey ilin ooyin ayaana bilaabay arrintaas mid wanaagsan bay ahayd ma rumaysan xaqiiqatan waxa dhacay ayuu leeyahay stephen stephen ayaa guriga soo galay iyadoo katharine ay isku diyaarinayso inay garoonka uga hortagto wuxuu leeyahay stephen ma ogeyn iyadu inaan guriga imid dhar ayay diyaarsanaysay si ay garoonka iiga hor timaado aad ayay u qurux badnayd wax wanaagsan ayayna ahayd inaan indhaha saaro katharine waxay katharine leedahay iyadoo ka sheekaynaysa isbeddelka zawjkeeda aad ayuu isku bedelay balse weli dhowla cadayntii ballaarneed yaan ku aqaanay wuu leeyahay kadibna gacmaheeda ayay wejiga ku daboolatay waxayna bilowday inay oyso wuxuu ahaa mid leh timo dhaadheer oo adag wuxuuna watay dharka saxraha kaas oo cabsi geliyey ayay sii raacisay hadalkeeda katharine markiiba katharine waxay la xiriirtay imtiyaaz sulaymaan si ay ugu wargeliso in stephen uu guriga joogo wuxuu stephen la yaaban yahay dhibaatada maqnaashihiisa dheeraha ay ku keentay ahalkiisa ilaa iyo haddana ma oga sababta lagu soo daayey balse wuxuu og yahay in wargeyska new york times uu soo daabacay in dowladda koonfur africa ay bixisay lacag gaaraysa afar dhibic laba milyan oo dollar dowladdana sheegashadaas aad ayay uga soo horjeedaa una inkirtay stephen inkastoo waxay dhacay ay badan yihiin haddana wuxuu aad ugu mahadcelinayaa cid weliba oo ka qayb qaadatay siidaysmadiisa wuxuuna leeyahay taxadiga ugu weyn ee hadda ay hortaagan waa inaan ku laabto noloshaydii hore wuxuu leeyahay stephen waxaa jira dhibaato aan la kulmayo sida inaan furto akoonno aan ku lahaa bankiyada iyo inuu iska daweeyo dhabarka iyo mid ka mid a indhaha oo qoraxdu ay waxyeelaysay marka laga hadlo farxadda siidaysmada ugu horeyntii wuxuu dareemayaa afkaar badan iyo cawaatif dheeraad ah oo uu jeclaan lahaa in wakhtiga ay ku dhex qarsoomaan waxaan dareemayaa kalsooni darro ah inaan fahmi karin booskayga ayuu leeyahay stephen stephen wuxuu la hadlayaa warbaahinta kadib markii la soo daayey wuxuu rumaysan yahay stephen in hadda ay tahay marxaladii laga adkaan lahaa waxyaabaha ad adag wuxuuna sheegayaa inay mashquulinayso caatifad uu dareemayo oo aan ahayn midii uu la soo qabsaday ee isbedbedelka ku dhisnayd wuxuu hadda loolan kula jiraa macluumaadka isa saaran ee xiriirka ah kadib sannooyin dheeraad ah oo kusoo qaatay saxraha wuxuuna culays ka saaran yahay xiriirka dadka culays ayaa ku jira ka hadalka dooqiisa wuxuu leeyahay sheekada saaxiibadaydu waa miyaysan qaxwadan wanaagsanayn marka laga hadlo dhankaygana sheekadaydu waa habeen hore waxaa jiray dabaylo adag sidoo kale luuqadiisa ingiliishka way liidataa hadda wayna ku adag tahay inuu helo ereyada munaasabka kuwa waxa uu rabo inuu ka hadlo waxay leedahay xaaskiisa inkastoo iskudhexyaaca uu dareemayo haddana si guud waxba iskama bedelin waxay intaa ku daraysaa weli wuu iga qusliyaa taas ayaana ah waxaan jeclahay wuxuu sheegayaa stephen in waxyaabaha ugu jeclaa ay ka mid ahayd in teendhooyinka la galo markay dabayluhu jiraan ama geedaha hoostooda la galo marka uu kuleylku daran yahay wuxuu isku dayayaa inuu buuxiyo wakhtigii kaga baxay xabsiga wuxuuna hadda bartay wiil iyo gabar ay walaashiisu dhashay intii uu joogay maali stephen ayaa go'aansaday in isaga iyo aabbihiisa ay ku safraan mooto waxaan rabaa inaan ku booriyo inuu soo fuulo sababtoo ah caafimaadkiisa ayay u wanaagsan tahay waxaa qasab ku ahayd inuu iswaafajiyo shaqadiisa xanuunka hooyo iyo afduubashadii la ii geystay iyadoo ay saas tahayna wuxuu ahaa qof wanaagsan oo iijaabi ah waa qof mudan ku dayasho aan xad lahayn ayuu leeyahay stephen mar uu ka sheekaynayay aabbihiisa markii uu saxraha joogay wuxuu go'aansaday stephen inaanu noqon qof maran go'aankan ayuu soo qaatay markii uu ku soo socday koonfur africa wuxuu leeyahay ma doonayo inaan noqdo qof dareen la'aan ah markay hurdada aadayaan waxaad arkaysaa inay xasiloon yihiin oo ay dareemayaan quruxda nolosha waa qurux aan mar dhow arkin waxaan aad u fahmaa dhibaatada dadka waan u naxariistaa waxaan rajaynayaa inaysan turanturoon masiirada noloshayda marna aan iska hilmaamin dhibaatada dadka haysta ayuu kusoo gebagabeeyey sheekadiisa stephen oo sanooyin dheeraada ku jiray gacanta mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam ugu dambayntiina qaatay diinta islaamka
لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا
waa hagaag markaana waxaad kusoo dhowaataan xalqada shan iyo labaatanaad ee taxanaha qasasu min ataariikh iyadoona xalqadan looga hadlayo duulaanadii ugu waaweynaa ee muslimiinta خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى macrakadii beder waxay dhacday sanadkii labaad ee hijiriyada waxayna ahayd tirada ciidamada muslimiinta saddex boqolsaddexiyo toban saxaabi halka tirada gaaladana ay ahaayeen kun waxaa lagu tiriyaa in macrakadii beder ay ahayd macrakadii ugu weyneed ee xaqa iyo baadilka kala saartay iyada ayayna ku halaagsameen madaxyaweyntii mushrikiintii qureysheed iyo kuwoodii ugu madaxa adkaa waxaana ka mid a dadka ku halaagsamay macrakadaas abijahal oo ahaa fircoonkii ummaddan qaswadii mu'ta tirada ciidamadii mujaahidiinta waxay ahayd saddex kun halka tan nasaaradii roomaanka ay ahayd laba boqol oo kun waxayna dhacday bishii jamaadul uula ee sanadkii sideedaad ee hijiriyada waxaana xusid mudan in ciidamada gaalada ay ku dhowaad kusoo todobajibaarmayeen muslimiinta waxaana geesinimo iyo nafur ah in tirada intaa la eg ay wajahaan ciidamo ku dhowaad kusoo toddoba jibaarma waxayna dhacday macrakadaas kadib markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu diray alxaaris ibnu cubayda ibnu cumeyr waana sida saxan al asdi isagoo rasuul ah warqadna u siday boqorkii busra islaamnimona ugu yeeraya balse boqorkii waxaa dilay ninkii ka talinayay magaalada balqaa ee hadda ku taalla urdun waxaana lagu magacaabi jiray shuxbiil ibnu camar waxa uuna hoos tegayay boqorkii busra fadhiyey waxa uuna dilay saxaabigii ergada ahaa intaas kadib waxaa is urursaday boqol kun oo carabtii nasaarada ahayd ah iyo boqol kun oo kale oo nasaaradii ruumaanka ahayd waxayna isku aruursadeen tuulada mu'ta agteeda halkaas ayuuna dagaalka aad u qaraaraa ka dhacay waa meel hadda boqol iyo afartan kilomitir u jirta caasimadda urdun ee camaan waxaa muslimiinta ka shahiiday afar iyo toban saxaabi oo qura ah riwaayad kalena waxay sheegaysaa laba iyo toban saxaabi waana sida sawaabka u dhow oo ay ku jiraan saddexdii amiir ee dagaalka hogaaminaysay sida zayd ibnulxaaritha jacfar ibnu abi daalib iyo cabdulaahi ibnu rawaaxa kadib waxaa raayada qabtay khaalid ibnulwaliid oo halkaas ciidamadii muslimiinta ka soo saaray kadib markii ay kirishhtaankii gaarsiiyeen khasaare aada u xoogan ilaa ay ka dileen ku dhowaad saddex kun sideed boqol iyo konton askari waxayna macrakadaas u yeeshay ciidankii muslimiinta sumcad aada u weyn oo waxay keentay inay ka baqaan dhammaan qabaa'ilkii carbeyd macrakadii yarmuuk waxay dhacday saddex iyo tobankii hijiriyada tirada ciidamada muslimiinta waxay ahayd afartan kun riwaayada aadka u xoogan waxay ahaayeen muslimiinta soddon iyo lix kun halka tangaalada biisandiyiinta ama roomaanka ay ahayd laba boqol iyo afartan kun waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay duulaanadii ugu muhiimsanaa guud ahaan caalamka gaar ahaan muslimiinta maxaa yeelay waa duulaankii ugu horreeyey ay muslimiintu ku qaadaan kuna guulaystaan meel ka baxsan jasiiratul carab waxayna keentay in futuuxaadkii muslimiinta ay israacraacaan ilaa muslimiinta hal qarni kadib gaaraan duleedka baris waxaana duulaankaas ciidamada muslimiinta hogaaminayay khaalid ibnulwaliid kaasoo khibradiisii ciidannimo ee aadka u sarraysay ka ciyaartay door muhiim ah in muslimiintu guul muhiim ah ka gaaraan macrakadaas kadib lix maalin oo xidhiir ah oo dagaal socday gallaaftayna nolosha ku dhowaad toddobaatan kun oo roomaankii ah macrakadii kaadisiya waxay dhacday saddex iyo tobankii bishii shacbaan sanadkii shan iyo tobanaad ee hijiriyada tirada ciidamada muslimiinta waxay ahayd shan iyo toban kun halka tangaaladii farisiyiinta dabcaabudka ay ahayd laba boqol oo kun waxayna muslimiinta ka gaareen macrakadaas guul aad iyo aada u sarraysa kadib saddex maalin oo xiriir ah oo hardanka dagaalka uu ka socday goobta dagaalka waxaana muslimiinta u suura gashay inay meesha ka saaraan dhammaan maroodiyaalkii ay farisiyiintu kusoo dagaalgaleen dilaanna hogaamiyihii farisiyiinta ee rustum waxaa hogaaminayay muslimiinta saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad ibnu abi waqaas waxaa xusid mudan in macrakadaas ay isbahaysteen boqorkii reer faris ee isdajirkii saddexaad iyo kii roomaanka ee heraqla iyadoo horay colaad xoogan ay uga dhexaysay labada dowladood balse waxay ku midoobeen la dagaalanka muslimiinta macrakadii nahawandi waxay dhacday sanadkii koob iyo labaatanaad ee hijiriyada tirada ciidamada muslimiinta waxay ahayd soddon kun halka tangaaladii farisiinta ahaa ay cagcagaynaysay boqol iyo konton kun waana mid ka mid a macaarigtii u gogol xaartay furashadii faris waxayna dhacday wakhtigii khilaafadii cumar ibnulkhadaab waxaa loo xilsaaray hogaaminta ciidankii muslimiinta sacad ibni abi waqaas iyo annucmaan ibnu muqrin waxa uu noqday shahiidkii ugu horreeyey ee macrakadaas waxay kusoo idlaatay macrakadaas in jab iyo khasaaro culus dhabarka loo saariyey farisiintii kadib markii laga laayay ku dhowaad labaatan kun oo askari sidoo kale waxaa meesha ka baxay boqortooyadii farisiinta oo soo socotay muddo dhan afar boqol lix iyo toban sano macrakadii malaadkird waa mandiqada hadda ku taalla bariga anaadool ee turkiga waxay dhacday sanadku markuu ahaa afar boqol lixdan iyo saddexdii hijiriyada tirada ciidamada muslimiinta waxay ahayd afartan kun halka tangaaladii roomaanka ay ahayd laba boqol oo kun waxayna u dhexaysay ciidamadii salaajiqada ee uu hogaaminayay alab arsalan iyo ciidamadii nasaarada biisandiyiinta ahaa ee uu hogaaminayay romanoskii afaraad waana macraka ka mid a macaarigta wax ka bedelay habsami u socodka taariikhda siyaasadda iyo awoodda intaba taasoo soo afjartay maamuladii biisandiyiinta ee ka dhisnaa magaalooyin badan oo ku yaala aasiya suqra waxayna taag daraysay guud ahaan awooddii biisandiyiinta ilaa ugu dambeyn ay ku dhacdo gacanta maxamed alfaatix koob iyo labaatankii jamaadul uula sanadkii siddeed boqol konton iyo toddobadii hijiriyada kuna beegan sagaal iyo tobankii mey sanadkii kun afar boqol konton iyo sagaalkii milaadiyada macrakadii xidtiin waxay dhacday maalin sabti ah shan iyo labaatankii rabiicu thaani sanadkii shan boqol siddeetan iyo saddexdii hijiriyada tirada ciidamada muslimiinta waxay ahayd shan iyo labaatan kun halka tan ciidamadii nasaarada saliibiyiinta ah ay ahayd lixdan iyo saddex kun waxay ahayd macrako aada u culus waxayna ka dhacday inta u dhexaysa magaalooyinka naasiriya iyo dabariya tuulo la yidhaahdo almujaawada waxayna kusoo idlaatay guul ay muslimiintu ka gaareen macrakadaas taasoo keentay in laga xoreeyo magaalada alqudus mamlakadii ka dhisneed ee la magac baxday mamlakatulqudus sidoo kale waxaa nasaarada laga xoreeyey magaalooyin aad u badan oo ay qabsadeen waxaana laga xasuuqay nasaarada in ka badan soddon kun halka tira intaas la mid ahna laga qafaashay oo uu ku jiro hogaamiyahoodii gayda luusinian
سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست